sida aad idaacaddeenaba xalay ku maqasheen ayaa saraakiisha amniga soomaaliya waxay sheegeen inay horjoogsadeen qorshe la doonayay in lagu weeraro garoonka diwradaha ee magaalada muqdisho kadib markii ay qabteen baabuur waxyaabaha qarxa ay ka buuxeen iyo darawalkii waday falkan ayaa yimid maalmo yar uun kadib markii niman debleyhi ay weerareen madaxtooyada soomaaliya halkaasina saddex ka mid a kuwii weerarka soo qaadin la dilay mid kalena nolol lagu qabtay haddaba ciidamada soomaaliya ka sokow intee in laeg ayaa ciidanka nabad ilaalinta ah ee afrika ee amisom ay kaalin ku leeyihiin ka hortagga weerarada noocaasiya maxamed cabdisandheer oo stuudiya ila fadhiyo ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey kolonel cali xamuud afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta ah afrika ee amisom bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan horta waxaan baliyeynayaa horjoogsigaas ay fashiliyeen xasarad iyo khalkhal ay nabaddiidku ay la maaganaayeen shacabka soomaaliyeed meelo kalena ay ku geysteen falal sidaa u eg waxayse muujinaysaa wada shaqaynta amisom in iyo dowladda federaalka soomaaliyeed nabad sugidoodu inuu mid jirta ay tahay inay wada shaqayntuna ay mar kasta tu meesha taalla ay tahay hadhin kasta oo oo oo maanta intaa operationadu ay bilaabmeen waxaa jirta wadajir shiro loo fadhiisto oo lagu doono kolba xal amuuraha jira xal loo wada doono oo lagaga shaqeeyo marka tani waxa weeyaan tu si gaara ay ciidamada nabad sugidda soomaaliyeed ay ay fashiliyeen laakiin kama maqno amisom amisomna wixii ay waxay tusaysaa dadaalkii ay gashay iyo tababarkii ay ciidamada soomaaliyeed ka geysatay inay waxtarkooda meesha yaallo waan gartay haddii weerarkii shalay uu guul daraystay oo la hor joogsaday waxaa jira weeraro kaloo guulaysta oo dhibaato lagu geysto amaba xubno ka mida dowladda amaba shacabka marka bal wada shaqaynta rasmiga ah ee amisom iyo ciidanka ciidanka ammaanka ee soomaaliya sharaxaad intaa kasii fog bal iga sii waayo inta badan waxaa la maqlaa un ciidankii soomaaliya hor joogsaday amisom sawirkaba kuma jirto tu meesha taallo way tahay ta-aaninaan gaadhma doonaynana way tahay inay amisom la-aanteed ay dowladda soomaaliya nabad sugideeda iyo ciidamadoodu inay mas-uuliyadda qaataan oo yeeshaan amisom way ka maqan tahay se kama dhigno amisom waxay ku shaqaysaa xeer meeshii halla mandateka ay ku timid waa cad yahay mandateka ay ku timid waa cad yahay sida ay soomaalida ula shaqaynaysiina waa si ay soomaalidu ogoshahay ta meesha ay ka maqan eewaxyaalaha barkood ay yacni ay dhibaatada u keenayaan amba ay qaraxyaal iyo khalkhal nabadda maanta soomaaliyeed lagu gelinayo waxa weeyaan tu shicibka saameynaysa amba shicibka mas-uuliyadeeda aad yani ugu noqonaysa halkuu kaga jiraa shicibka weeyaan mar kasta oo ay dhibcankaasi dhacdo waxaa la arkayaa waxyaalo badan oo kutusaya dee gudni waxay ku goysaa markay de qayb adiga kamidi yani xagga kale ku jirto iyo iyo soomaalidu tiraahdaa marka anigoo mahmaahayn wada shaqaynta waa tu meesha taalla tu muranle maaha waa tu cad weeyaan dowladda soomaaliyeedna iyadaa amar kale noo tilmaamtana kolba wixii ay u baahan tahay waan gartay waxaad xustay inaad tababar siisaan ciidanka dowladda soomaaliya iyadoo yoolku yahay in ugu dambayn iyagu ay la wareegaan gacan ku-haynta amniga ma is leedahay tababarkaasi wuu ku filan yahay ciidanka oo wax badan bay idinka faa'iidayaan markaad eegto in dadka weerarka geysanaya inta badan ay yihiin dad ka shaqeeya xarumaha ay doonayaan inay weeraraan haddaynu soo qaadanno aqalka madaxtooyada ninkii maalintii dhoweyd la qabtay waxaa nin ka shaqeeya ninkii shalay doonayay inuu weeraro gegida duyuradaha waxaa la sheegay inuu ahaa nin ka shaqaynaya meeshay amaba laga yaqaano ugu yaraan marka maslada tababarkani waxa weeyaan mid ku filan oo ciidanka gaadhsiin karaya inay kala gartaan cadowgooda iyo saaxiibkooda been haddaanan ku darayn amisom waxay u baahan tahay dadaal siyaado ah ooy ku kala garato wixii dawladda ka ah la shaqaynaya iyo wixii aan dawladda ahayn markaas tu maskaxdeeda keligeed ku imanaysa maahayn waa tu wadajirkaa soomaalida lagula shaqaynayo ay ay keenayso ooy muujinayso ayaan daro waxyaalaha dhacaya way dhaceen mar kastana cashar bay noo noqotaa annaga iyo nabad sugidda iyo xubnaha kale nabadda ilaalinaya soomaaliya inaan wax ku qaadano oon ka hortagno sida aad sheegtayna waa run ta u dambaysa aan jecelnahay inaan gaadhno waxa weeyaan ciidan soomaaliyeed oo sharaftiisii leh oo nidaamkiisii leh oo soo noqdaa oo nabadgelyada shacabkiisa iyo dalkiisa gacanta ku dhiga dadaalkan iminka ku jirno ku keligii amisom ay qabato maaha ku ina la saluugo loo baahan yahay maaha daal aada u fara badan oo adduunyadu dhammaan nagula jirto oo asxaab badani ay halkan nagala shaqayso in dibadda lagu tababaro iyo in gudaha lagu tababaro soomaaliya waa la galaa hawshaas waa lagu jiraa waxa meesha taali waa waxa weli socdaa oo wakti doonaya samir iyo waxa loo baahan yahaan umalaynayaa ina shaqada hore loogu qoray waan gartay inta badan amisom waxay ilaalisaa dhismayaasha hay-adaha muhiimka ah ee dowladda soomaaliya iyagoo dabcan garab ka helaya ciidanka nabad ciidanka ammaanka ee soomaaliya dhowaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid cabdilaahi alkaxanaf waxa uu xusay in dhismayaasha garsoorku ay baylaha yihiin oo amnigooduna adkayn amisom haddaad tihiin maxaad kaga jawaabi lahaydeen hadalka guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyuhu si uu u arkay iyo wuxuu arkay waa wax caqliga gali karaya hadduu isagu yidhi waa tu ina laga fiirsadana u baahan laakiin waxaan xasuusinayaa ummadda soomaaliyeed shaqada ay amisom halkani ka qabanayso waa su cayiman mas-uuliyadeheeguna waa tu ay dowladda soomaaliyeed isla ogyihiin wixii gaara ee meesha maadaragtay soo food saara ee loo baahdo ina amba dadaal yani la biiriyo amba xoog gaara la saaro taasi waxay inay ka timaadba ay tahay dowladda soomaaliyeed xubnaheeda markaa arrintaas u baahan leish way cayiman yihiin waxa le waxaan anaku qabanayno tu aan anaku isdul saarayno maaha waa tulna saaran oon kula nimin inaan kula shaqayno dowladda federaalka soomaaliyeed kaasna wuxuu ahaa kolonel cali xaamuud afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta afrika ee amisom oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi sandheere isagoo jooga muqdisho